Wasaaradda Diinta iyo Qaabka ee Maamulka Somaliland ayaa kulan wacyigelin ah oo ku saabsan sidii bisha Ramadaan uga faa'iidaysan lahaayeen isla markaana waajibaadkooda shaqo uga soo bixi lahaayeen u qabatay qaar ka mid ah talisyada ciidamada magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. Ciidanka wacyigelinta loo sameeyay waxaa ka mid ah ciidanka militariga, ciidanka asluubta, ciidanka booliiska, iyo ciidanka ilaalada xeebaha ee maamulka Somaliland. Agaasimaha Waaxda Horumarinta iyo Dacwadaha Cabdixakiin Maxamed Muuse iyo Madaxa Dacwadaha Diinta ee Wasaaradda Diinta iyo Qaabka Somaliland Sheekh Nuur Jaamac ayaa si wadajir ah uga hadlaya ujeedka kulanka.
waxaanu saaka culimada diinka u kala dirnay ee si ay wacyigelinta qiimaha badan ee bisha ramadaan ay xambaarsan tahay ugu jeediyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ay ka mid yihiin ciidanka qaranka ciidanka asluubta ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda somalilan halkaas oo ay culimadu kala hadleen axkaamta ay xambaarsan tahay bishan barakeysan ramadaan iyo wacdiga la xidhiidha dhammaan waxaan leenahay bulshada jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan shaqaalaweynaha wasaaradaha iyo hay-adaha inay u diyaargaroobaan islamarkaana si ay kuwa hore u diyaargaroobeen ugu sii dhagoonuglaadaan dacwadani waxa weeyaan waa wacyigelin qaran oo culimmadu iyo wasaaraduhu ay aad iyo aad isaga xil saaraan sanawi ah oo sanadkiiba mar timaada laakiin aan rajaynayno in loo kordhiyo wacyigelinta insha allahu tacaala shaqaalaweynaha wasaaradaha ilaahay idamkiisa dadkani way aad iyo aad waxaan filayaa dacwaddan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dee wuu ka hadlo wuxuu ihi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi meesha dadka waa la wacyigelinayaa waa la tembihinayaa caqligii iyo cilmigii iyo aqoontii iyo garashadii bay leeyihiin laakiin waa baraarujinuun dad badan oo aan waru hayninna marka ay gaadho ilaahay baa qalbigooda ku nuuraya oo ku hanuuninaya waxaan rajaynayaa inaynu insha allahu tacaala ay ka muuqan doonto wasaaradaha wacyigelintaasi iyo waanada gaadhay ficilkooda iyo muxuuha camalkooda ay ka muuqan doontaa insha allahu tacaala kulanka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ay ciidamada uga faa'iidaysan lahaayeen bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana waajibkooda shaqo ay uga soo bixi lahaayeen